waxaa kulan wada jira oo ay ka qayb galeen hay-adaha UN-ka oo maaragtay ay hormood u tahay eh, UNDP iyo UNSOM Ah, waxay maaragtay wasiirka ka wada hadleen oo ay maaragtay kulan ay halka ku yeesheen ay ka wada hadleen xoojinta guud ahaan xidhiidhka maaragtay wada shaqayneed iyo maaragtay kobcinta iyo maaragtay horumarinta cadaaladda iyo garsoorka sidaan la soconno UNDP iyo guud ahaan UNT waxay qayb ka ahaayeen gurihii horumarka lahaa ee laga gaaray fidinta adeega ee garsoorka oo maaragtay ujeedadeedu ahay tayeynta iyo dhaadhicinta ee dadka ama shacabka soomaaliyeed u helaan adeeg cadaaladeed iyo tayeynta hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda waxaa laga xoogga la saaray sidii maaragtay adeegyada een, ee maaragtay cadaaladda ay maaragtay ka socda goobaha kala duwan ee dowlad goboleedyada ay u sii socon lahaayeen isla markaana loo diyaarin lahaa ama loo dhammaystiri lahaa eh, maaragtay istaraatiijiyadda qaran ee cadaaladda iyo garsoorka oo meel gabagaba a marayso Eh, inahaasay u badnaayeen si fiicanna waa la isku afkartay